wcalaa alihi wasaxbi wasalam amaa bad muxaadaradan waxay ku saabsan tahay insha allahu xayaat lbarzakh waxa weeyaan daaraha saddex weeyaan daaru dunyaa wa daaru lbarzakh wa daaru lqaraar saddex daarood ayaa jirta adduunyada iyo barzakha iyo daarta u dambaysa oo daaru lqaraar la yidhaahdo marka qaybta labaad oo ah barzakha ayay muxaadaradeena ku saabsan tahay waxa weeyaan marka barzakha inuu ka bilaabmahayaa qofka markuu dhinto ilaa yawmi alqiyaamah uu ilaahi subxaanahu watacaala ka soo adiyo oo ka soo bacfiyo intaas weeyaan waa daar marka axkaamteedu iyo axwaasheeda ay gaar yihiin oo aan la garanaynin oo nusuusta inta inooga sheegta keliya un aynu ka garanayno maxaa yeele qof soo arkay anooga warramahaya ma jiro wax tajrubo lagu ogaadana ma jiraan waxa weeyaan inta intii nusuusta aan ka aragno in baan ka fahamsannahay maa caalam aad maaragta u ballaaran weeyaan marka culummadu waxay dhahaan adduunyada inta la joogo qalabada waxaa iska leh jasadka nafsaduna taaga weeyaan xayaatada barzakha bilcagsi weeyaan qaalabada waxaa iskale ruuxa jasadkuna taabic weeyaan daarul qaraar markii la gaaro si maaragta wada joog ah wada jir ah oo labadoodu ay xoog u leeyihiin ayay isugu jiraan jasadka iyo ruuxa marka xayaatul barzakh waxay ka bilaabanaysaa qofka marka uu dhinto mawdku marka waxa weeyaan wax kasta oo nool oo makhluuq ah nasiirkiisii weeyaan iyo ilaahay subxaanahu watacaala uu ina yidhaahday kullu nafsin daa'iqat lmawt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama kullu nafsin nafsad kastaba daa'iqatu lmawti mawtka sii dhadhaminaysay weeyaan qof kasta nafsad kasta waxa weeyaan laga maarmaan in ay dhimato oo ay dhadhamiso mawtkii sidaa daraaddeeda marka qof kastaba waxaa la gudboon in uusan hilmaamin ama uusan ishilmaansiinin dhimashadaas iyo masiirkaas maxtuumka ah waayo qofka hadduu ishilmaansiiyo ama u hilmaamo acmaashiisa ayay arrintaasu ku yeelanaysaa cawaaqib xun haddii ay qalbigiisa iyo maskaxdiisa ku jirto dhimashaduna dhaqankiisa iyo suluugiisa ayay caaqibo fiican ku yeelanaysaa sidaa daraaddeeda nebigu sala allahu calayhi wasalama fi lxadiidi saxiix wuxuu inoogu sheegay الذي رواه أبو هريرة وأخرجه أحمد الترمذي والنسائي وابن ماجه أكثروا من ذكر هذه اللذات وحابة سنجير أهل النبي في معانيالها بربرناي انسيتان في سبرية وتغفت مسلم كأه وإنه مارقيا ونمرنه المعنين ومسكه سوء كجره موتكو بأعماشيسة ونأسان uu afar ugu yeesho nebigu wuxuu ku tilmaamay qofka maaragtay aada u xunsiisan oo aada u xunsa maaragtay mawdka in uu yahay caqil ah oo dadka uga caqliga badan xadiis uu ibnu maaja wariyey oo ah xadiis xasan min xadiis cabdullaahi ibni cumar waxaa ku jiray inuu yidhaahday kuntu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fajaahu rajulun min alansaar waxaa u yimaaday min ansaarta ka mida فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيف قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياف يقول الله إليه النبي أيام لجون صلى الله عليه وسلم مركز من أنصاره ويماري ومكان النبي السلامي مركز يا رسول الله mu'miniinta ayaa u fadli badan markaasuu yidhaahday kan ugu akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda wanaagsan marka qofku fadli buu ku helahayaa qaala ayu lmu'miniina akyaf dadka mu'miniinta ayaa ugu caqli badan markaasuu yidhaahday nebigu aktaruhum lilmawti dikraa qofka ugu badan sheegitaanka iyo xusiisnaanta mawdka la xusiisan yahay iyo wa axsanuhum isticdaadan isuu diyaarinta kan ugu wanaagsan lima bacdahu lima bacda almowti isla diyaarintiisa qofka ugu wanaagsan ayaa ugu caqli badan ulaa'ika alakyaasu kuwaas waxa weeyaan kuwa cuqaasha ah oo caqligana weeyaan qof kasta marka oo muslima waxaa la gudboon inaysan qalbigiisa iyo maskaxdiisa ka bixin mar kasta oo uu xusiisan yahay masiirkaas maxtuumka ah mowtku marka waxa weeyaan bacthu lawal maxaa yeele bacsiga laba qaybood weeyaan bacthun awal wa bacthun aakhir n koowaad iyo soo bixitaan labaad mowtka ayaa wuxuu ka dhigan yahay marka soo bixitaanka koowaad maxaa yeele bacd alaxaadiis asaxiixa waxaa ku sugan watu'mina bilbacthi alaakhir bacsiga labaad in aad maaragtay rumayso ayaa ka mid a iimaanka marka bacsiga koowaad marka wuxuu noqon hayaa dhimashadii bacsiga labaadna wuxuu noqon hayaa isusutaari isusootaaritaanka yowma alqiyaama qofka mu'minka marka oo acmaal wanaagsan ay ka horhayso mowtku dhib kuma hayo waxa weeyaan bal wax uu ku gaarahayo ilaahay subxaala naxariistiisa oo ay uga bilaabanayso mowtka markii uu la kulmo ay jazihiisii aakhira uu heli lahaa qayb ka midow ay u bilaabanayso culummadu marka aayadda waxay ka istimbaadeen wa inamaa tuwafawna ujuurakum qiyaama waxaa laydiin dhammaystirahayaa ujuurtiina yowma alqiyaama in idan ujuur kaleeto yowma alqiyaama ka horaysa oo qofka muslimka mu'minka ah la siinhayo inay jirto ayaa aayadda ka muuqata marka ujuurtaa la siinhayo marka waxa weeyaan ujuurta uu ku helahayo iyo nicmada uu ku helahayo fii xayaati albarzakh qayb ka mid a ujuurtiisii ayuu helahayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisii iyo maaragtay abaalmarintiisii qayb ka mid a ayuu ku helahayaa xayaatada barzakha sidaa daraaddeeda marka qofka wanaagsanoo mu'minka ah muslimka ah saalixa ah dhimashadu dhibaato kuma aha bal xadiidka cabdillaahi ibnu camrin uu wariyey waxaa ku sugnaa oo uu soo bixiyey alimaam axmed walxaakim waana xadiis saxiixe addunyaa sijnu lmu'min wasinatuhu aw wasinatuhu faidaa faaraqa addunyaa faaraqa asijna wasina adduunyadu waxa weeyaan qofka mu'minka ah xabsigiisi weeyaan iyo maaragtay abaartiisii adduunyada abaar buu ku jiraa qofka mu'minka ah oo markii loo fiiriyo nicmada uu heli doono hadduu qof saalixa uu yahay faidaa faaraqa addunyaa adduunyadii markii uu faaruqo oo uu dhinto faaraqa sijna wasina wuxuu faaruqahayaa oo uu ka baxahayaa xusnigii uu ku jiray iyo maaragtay abaartii uu ku jiray wuu ka baxahayaa qofka mu'minka oo saalixa ah waxa weeyaan mowtku raaxo ayuu u yahay sidii ku sugnaad xadiidkii u wariyey abuu qataada ibnu ribci can inabiyi sala allahu alayhi wasalam annahu mura calayhi bijinaazatin faqaala mustariixun wamustaraaxun minhu faqaaluu yaa rasuula allahi ma almustariixu wama almustaraaxu minhu faqaala alcabdu almu'minu yastariixu min nasabi addunya waalcabdu alfaajiru تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب حديث هذا مركا مسلم باولي قلنا أبو قتادة بن الربعي نبي يا لصوم مري جنازة مركا سيرا هذي نت ويرا حيثي ونقرا حيثي مركا سيدا من حيث هاي يبلا يرا حيثي ونقرا حيثي مركا سيدا نبي يرا هذي عبدانك مؤمن كأه بطلعة الله العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا inuu ka raaxaysan hayaa adduunyada maaragtay dhibaatadeeda marka raaxuu gelahayaa marka idan mowdkii waa albaab uu ka gela raaxada iyo nicmada ilaahi subxaanahu watacaala uu ugu talagalay waalcabdu alfaajiru tastariixu minhu lcibaad addoonka faajirka ah khabiirka ah kaafirka ah ama munaafiqa ah waxaa ka raaxaysan hayaa addoomihii iyo bilaadii iyo geedihii iyo xayawaankii ayaa ka raaxaysanaya intaas buu dhib ku hayay marka addoommada xitaa kaliya dhib kuma hayne deegaanka geedaha iyo xayawaanka ayuu dhib ku hayay marka haddii uu dhinto intaasoo dhan addoomihii wadamadii geedihii xayawaanaadkiiba ka raaxsanhaya waxaa kaloo ka mid ahaa xadiis uu wariyey cibaada ibnu saamit radia allahu canhu oo uu wariyey alimaam axmed annasaa'i waana xadiis saxiixe in uu yidhaahday qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam maa cala alardi nafsun axabtu walahaa cinda allahi khayr tuxibu an tarjica ilaykum ونهانا عن الدنيا وما فيها إلا القتيل فإنه يحب أن يرجع ويقتل مرة أخرى وقال حديث كاس النبي ملكا نفسا أخرى نفسد لمنيسا وإلهي سبحانه وتعالى أجل سخير كله ودونيسا مركز لما تبدل إن إذن شاء نقطه ومركز أي لتهدين إذن شاء نقطه الدنيا نعمد يدور من يوحد سؤال الدنيا إلا القتيل في سبيل الله qofka ilaahay subxaanahu watacaala wadadiisa lagu dilan ma ahe qofkaas wuxuu tamaninhayaa inuu adduunyada usoo noqdo oo mar kale la dilo maxaa yeele sawaabka ashahaada fii sabiili illaahi ayaa aad ula cajaa'ib badnaanaysaa markaas wuxuu tamaninhayaa inuu adduunyada usoo noqdo oo mar kaleeto la dilo marka qofka mu'minka ah oo acmaal saalixa ay aakhiro kaga horayso waxa weeyaan hadduu nicmadaas dhex galo ma doonahayo inuu adduunyada usoo laabto qofka mu'minkaa marka oo saalixa ah dhiman hayo waxa weeyaan waxyaalo waxaa jira calaamaad tusin haya qofkaas ilaahay subxaanahu watacaala inuu u naxariistay oo khaatimo wanaagsan oo noloshiisii ku khatimay qofka marka acmaasha saalixa laazima oo mu'minka ah ilaahay subxaanahu watacaala khaatimo wanaagsan buu ku dilahayaa marka calaamaad baa jira oo nabigu uu sheegay sala allahu calayhi wasalama fi akthar min xadiis calaamaadkaas haddii aan wax ka sheegno waxaa ka mid a marka calaamaadka tusinhaya qofka ilaahay subxaanahu watacaala khaatimo wanaagsan inuu u khatimo noloshiisii xadiiskii uu wariyey alimaam axmed min xadiisi camr ibn alxamad radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama ida araada allahu bicabdin khayran casalahu قالوا يا رسول الله وما عسله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu qofka khayr la doono casalahu wuxuu jeclaysiinhayaa camal wanaagsan markii uu ilaahay subxaana watacaala khayr la doonahayo oo noloshiisiina ay gebangeba tahay ayuu wuxuu la jeclaysiinhayaa acmaal saalix oo wanaagsan markaas buu ay dhaheen saxaabadu wamaa markaasuu nebigu yidhaahday wuxuu waafajinhayaa camal saalixa camalkaas isagoo ku dhex sugan ayuu markaas ilaahi subxaana wataala u suldaanhayaa marka qof camal saalixa ku dhex jira haddii uu dhinto yurjaa lahu lkhayr maaragtay in uu qaasimadiisu wanaagsan tahay ayayna arrintaasi tusinaysaa waxaa ka mid a maaragtay acmaasha saalixada ah qofka ku dhinta qaasimadiisu inay wanaagsan tahay xadiis uu wariyey حذيفة رضي الله عنه حديث كما توحوري أبو نعيم في أخبار أصبهان وأنا حديث صحيحة وحليه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فرأيته يهم بالقعود وعلي عنده يميد يعني من النعاس نبي أيام سبب ليه مرض كيسي مركي أوجنا نبي مركي أصدانوها أركي إنه دون هاي إنه صحر يستوى علينا وأكفر ديي asagana dhinac buu dhacay intay hurdadii ka badatay buu ku soo jeeday nebiga maaragtay odolkiisii markaas buu wuxuu yidhaahday yaa rasuul allahi maa araa caliyan ilaa qad saahara fii laylatihi haadihi afalaa adnuu minka miyaan kuu soo dhowaan hayaa waxaan arkaa inuu cali uu aad u soo jeeday habeenkan markaasuu nebigu yidhaahday caliyun awlaa bidalika fadanaa minhu caliyun fasaanadahu fama'tuu yaquulu nebigaa maqlu leeya markaas isagoo dhahahaya من ختم له بإطعام مسكين محتسبا على الله دخل الجنة من ختم له بصوم يوم محتسبا على الله دخل الجنة من ختم له بقول لا إله إلا الله محتسبا على الله دخل الجنة وحن نقول لي أتوى لها مركز بكي أتوى مسكين قوذن هيا نولوشي سلغو ختمه جنة قلي بكي أتوى صوم من oo maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala daraadiis ku sooman loogu khatimo oo ku dhinta isagoo saa'ima dakala aljanna qofkii lagu khatimo noloshiisa isagoo dhahahaya laa ilaaha ila allah muxtasiban cala allahi dakala aljanna idan acmaasha saalixada ah qofkii ilaahay subxaanahu watacaala uu waafajiyo oo isagoo acmaasha saalixada ku dhex jira ku dhinta waxa weeyaan qof loo rajaynhayo inuu ilaahay subxaanahu watacaala khaatimadiisa uu hagaajiyey waxaa ka mid a waxyaalaha lagu dareemo qofka maaragtay khaatimadiisa wanaaggeeda almawtu laylata aljumcati aw nahaaraha qofku inuu وأخرجه أحمد حديث أبو لي مركا ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو, ليل أو ليلة الجمعة إلا وقاه فتنة القبر قف جرا قف مسلمة قف انت مجرى يوم الجمعة أما سهلين كيدي إلا إلا هديم الجرا الله سبحانه وتعالى كحف منها يا على قبرك إسنديتي إسآشيسي حديث كاس مركا الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذا الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح طريق ترى مقال باقجرة لكن هذه سجيه وصبح يا حديث حسن أو صحيح وحاكم إذا وحيالا لغو دريمو ولغو قرطو قفت إله سبحانه وتعالى خاتمه لكنه لغو ختمي قفت إنه في سبيل الله وقدنتو وما ارتساحة القتال وقدنتو waxaa ka mid ah axaadiista tusinaysa macnida macnaha xadiis uu wariyey cubaada ibnu saamid radia allahu canhu lishahi lahi situ khisaal yuqaru lahu fi awali dafcatin min damihi wayaraa maqcadahu min aljanna wayujaaru min cadaabi alqabri waya'manu fazaca alakbar wayuxallaa xilyata aliimaan wayuzawadu min altuur alciin wayushafacu fi sabci insaan min aqaaribihi iska tirmidi yaa wariyey ibnu maaja iyo axmed sanadkiisuna saxiix weeyaan ninka sheegka wuxuu iska leeyahay lix khasladood marka u horeysa dhiiggiisa qaybta u horeysa ka soo baxda ayaa loogu dembi dhaafahayaa marka ku hagtaa wuxuu arkaya jannada meesha uu ku leeyahay uu ka fariisanayo waxaa laga nabadgelinhayaa cadaabu lqabri waxaa kaloo uu ka aamin noqonhayaa alfazacu lakbar yowma alqiyaama waxaa lagu sifaynhayaa sifada mu'miniinta waxaa loo gurinhayaa alfuur alcayn waxaa loogu shafeecayaa oo shafaacadiisa la yeelahayaa lisabciina insaanan min aqaaribihi xadiid kaleeto oo uu wariyey alimaam annasaa'i oo sanadkiisuna saxiix yahay wuxuu ahaa can rajulin min asxaabi nabiy sala allahu alayhi wasalama ana rajulan qaala yaa rasuula allahi maa baalu lmu'miniina yuftatanuna fii qubuurihim ila shahiid qaala kafaa bibaariqati suyuufi calaa ra'sihi fitna ninbaa nabiga wuxuu ku yidhaahday maxay tahay dadka mu'miniinta ah qubuurta ayaa lagu su'aalaa shahiidka moogiye shahiidka maxaa loo su'aali waayo qubuurta marka cadaabkeeda iyo su'aasheeda labadaba wuu ka nabadgalay ninka shahiidka u siduu nabigu yidhaahday kafaa bibaarikati suyuuf dayfaha dhalaalkooda oo maarata calaa ra'sihi madaxiisa ka dhalaalahaya ayaa qofkaas fitna ugu filan waa lasoo imtixaano weeyaan imtixaan kale lagu macalinhayo waxaa ka mid a calaamaadka lagu garanhayo qofka khaatimadiisa wanaagsan almowtu bitaacuun inuu taacuun u dhinto xadiiskii uu bukhaari wariyey min xadiidi xafsata binta kiirin can anas ibni malikin inuu yidhaahday nebigu attaacuunu shahaadatun likulli muslim qof kastoo muslim ah taacuunku shahaada ayuu waxaa ka mid a calaamaadka tusinhaya maaragtay qofka khaatimadiisu inay wanaagsan tahay الموت بالغرق والهدم إنه قف كل تبيه أما سيحكشه الدماء وحاولينها يا حديث الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم وشهيد في سبيل الله وهذا شنو ايام قفت على راس اذن قفك ما الطاعون وكل دعوه قفت على راس اذنك قفك ما ردي اي غربيان قفك وحكشه الدماء قفك الهي سبحانه وتعالى دي سكن انت waxaa ka mid a calaamaadkaas mawti lmar'ati fii nifaasiha bisababi waladiha haweentu inay u dhimato nifaaskeeda iyadoo maaragtay isisida oo aan dhalinin inay dhimato waxa weeyaan marka calaamo wanaagsan oo tusinaysa haweentaas ilaahi subxaana wa tacaala khaatimo wanaagsan in uu khatimo nolosheeda weeyaan xadiidka cubaada ibnu saamid ayaa wariyey radia allahu canhu ana rasuula allah sal l slam caada cabdallahi bna rawaaxa فما تحوز له عن فراشه فقال أتدري من شهداء أمتي قالوا قتل المسلم شهادة قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة هوين إذا مرك حديث قيبتا تنكرمي هوين إذا وعنو جيدي دلو وعنو جيدي أيدي أثل بنتان shahaado weeyaan arrintaasu anugeeda ayaa yowma alqiyaama jannada uu diidaayo nuzuulkiisa waxaa ka mid a calaamaadkaas almowtu bilxarqi wa daati ljambi qofku maaragtay inuu u dhinto dab uu gudo oo uu gubto ama daatu ljambi cudur la yidhaahdo maaragtay wareen dhinac wareen camal cudur la yidhaahdo inuu ku dhaco amase almowtu bidaa'i suli amase uu u dhinto cudurka la yidhaahdo t b-da waxaasoo dhan waxa weeyaan calaamaad tusinhaya qofka ilaahay subxaana watacaala khaatimo wanaagsan in uu khatimay waxaa ka mid a calaamaadkaas almowt fii sabiili difaaci can alcirdi waalmaali waalnafsi qofka maalkiisa iyo nafsadiisa iyo cirdigiisa haddii uu u dhinto iyadana maarata waxa weeyaan calaamo wanaagsan oo tusinaysa in allah khatama lahu bikhayr qofka marka mu'minka ah uu u imaado mowtku oo malagii ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu talagalay nafsadaha in ay nafsadaha inuu qaado waxa weeyaan qofka mu'minkaana siduu nafsada uga qaadahayaa qofka kaafirkaana siduu uga qaadahayaa arrintaasna waxaa ina tusinhayaa xadiidkii uu wariyey albara ibnu caazib radia allahu canhu oo ay soo bixiyeen alimaam axmed bara ibnu caazib wuxuu leeyahay خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار نبي أيها وصبح نبوليه قف أنصار جنازة نساء فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فحسوك أن قبره تغوقف في أنوري المؤمن فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أيام الفريسي وجلسنا حوله غاربة فريسمي كأن على رؤوسنا الطير أي لو مالت أدمو يسور madaxa inay shimbiro naga saaran yihiin wa fii yadihi cuudun nabigana gacantiisa waxaa ku jiray qoray yankutu bihi tawiilan uu wax badan dhulka ku faalinhayay farafaca ra'sahu madaxa ayuu kor u qaaday faqaala acuudu billahi min cadaabi alqabri maratayn aw talaatan nabigu marka wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ka magan galay cadaabu alqabri laba goor ama saddex goor uma qaala nabigu wuxuu yidhaahday markaas إن العبد المؤمن فالمؤمن كا إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال الآخرة بعث الله إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فالمؤمن كا مركي وكسوين هي كبريتان ودنيا وكبو آي أسوى آخرة مارت وجيدا إلهي سبحانه وتعالى وفوق صادرها يا ملائك وصالة كغفر يا وجهه aad u cad yahay umadiisa wujuuhdooda shamso oo kale xataa yabcuduu minhu madda albasar ilaa ay ka fadhiistaan meesha ishu ay gaarto wa macahum kafanun min akfaani aljanna ayagoo wadaa kafan jannada ay ka keeneen wayajii'u malaku lmawti malakulmawtii baa u imaanaya qofkii xataa yaqcuda cinda ra'sihi ilaa uu ka fadhiisto madaxa agtiisa fayaquulu yaa ayatuha annafsu tayiba اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان مركاسو ملك إليهي نفسديهي وناكسن صبح وأصبح الله مغفرتي يهديه فتخرج تفيل كما تفيل القبرة في الاتقاء فيأخذها مركاسو نفسدي صبح حيثا إلى أي ماركة دي السبيل وصبح له ماركة سبرار وقلت فيأخذها مركاسو قالها يا ماركة malagii baa qaadaya nafsadii marka nafsada laga hadlahayo waa nafsad wanaagsan oo maaragtay uu malagii ku leeyahay annafsu tayiba faidaa akhadahaa haddii lam yadacuuha fi yadihi gacantiisa kaga tegi mahayaan malaa'igtu qafata caynun ilaa ishu ay kasoo laabato xataa yaakuduha way ka qaadahayaan fayuxawiluuha bidalika alxanuud xanuudkaas ay wadaan waxyaalaha ay wadaan gelinayaan uma yascaduuna biha markaas bay samada la fuulahayaan wayakruju minhaa ka abyadi nafxati miskin yujdaca cala alardi nafsada waxaa ka soo baxaya oo laga urinhayaa shayga miskiga la yidhaahdo carafkiisa wax kasii caraf badan miskiga dhulka jira laga helo ayaa uga caraf badan waxa la yaqaano marka carafkaas caraf kasii caraf badan ayaa laga urinhayaa qofka saalixa ah oo nafsadiisu ay tayiba tahay fayascaduuna biha ila samaa'i فيفتح لها فلا يمرون بأهل سماء إلا قالوا ما هذا الروح الطيب markii ay malaa'igta soo maraan samada joogta malaa'igtu waxay leeyihiin ruuxan wanaagsan muxuu yahay فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا أسمائه هو أؤود على إلى الوير هيا واهب الهبل ويان حتى ينتهى بها إلى سماء الدنيا فيستفتحون له ويفتح له فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها ملائكة ما كسبت تجربتها أيها سيرها عيسى حتى لقاره حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى ذكره اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى wuxuu ilaahay subxaana watacaala markii la gaadsiiyo samada toddobaad wuu leeyahay kitaabkiisa meesha cilmiyiinta la yidhaha bal ugu qora kitaabkiisa wanaagsan isagana dhulka u celiya waxa la celinaayo ruuxdii weeyaan marka wuxuu leeyahay allah dhulka ayaan ka abuuray asagaanan ku celinhayaa asagaanan kasoo bixinaya mar labaad marka malaa'igtii ruuxii bay soo celinhayaan ruuxii bay keenhayaan bacdi alaxaadiisa saxiixa marka waxaa ku sugan malagu inuu ruuxda haynhayo ilaa qofka laga diyaarinhayo oo la dhaqahayo oo la kafanhayo kolkii la kafano inay nafsadii qofkii ay raacayso laakiin jidka aysan gelaynin marka qofku markii ay raacayso ruuxdii waxa weeyaan ama waa ruux wanaagsan ama waa ruux liidata xadiidka marka xadiid aad u dheer weeyaan oo mawaaqif badan oo ku tacalluqda arrimaha ka sheekaynhaya marka ruuxda markii malaa'igtu ay qaato oo samada ay geyso waxay kaloo la kulmaydaa sida abu ayuub alansaari radia allahu canhu xadiidkiisa ku sugnaa waa xadiid mawquufa laakiin saxiix ah oo uu wariyey ibnu mubaarak fi kitaabi zuhdi abu ayuub alansaari wuxuu leeyahay haddii nafsada addoonka mu'minkaa la qudboodo falaqaahu aalu raxmati min cibaadi illaahi waxaa la kulmahaya dadka raxmada ahalka u ah oo addoommada alla ah kamaa yalqawna albashiira fi dunya sida ay ula kulmaan qofka u bishaaranhaya adduunyada fayuqbiluuna calayhi markaas bay u soo jeesanhayaan liyas'aluuhu si u su-aalaan fayaquulu bacduhum libacdin gabal baa gabalka kale wuxuu leeyahay andiruu afaakum sughaad isuga walaalkiin xataa yastariixa ilaa uu ka istariixo fainahu kaana fii karbin fayuqbiluuna calayhi fayas'aluunahu markaa waxay leeyihiin intaasa balaa istareexe fardi adduunya ayuu ku sugnaa marka way su-aalahayaan markaasay leeyihiin maa facala fulaan maa facalat fulana ay tazawajat fulana sameeyey ibla maxay sameeyey iblaayu ma guursatay dadkii adduunyada ay uga soo kaceen yay ka wasanhayaan faidaa sa'aluu can irajuli qad maata qablahu qaala lahum inahu qad halaka fayaquuluuna ina lilah wa ina ilayhi raajicuun ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية marka hadday qof intay su-aalaan uu yidhaahdo or qofkaas wuu dhinta wuu iga soo horreeyey markaas bay leeyihiin inaa lilahi wa inaa liraajicuun duhiga bihi waxaa lala aaday ilaa ummihi hooyadiisa alhaawiya ee naarta ah bi'sat ilummu hooyadaa xun wabi'sat ilmurabiya mid wax tabiidaa xun marka xadiiskaas marka abu ayuub waxa weeyaan xadiis mawquuf oo saxiix ah laakiin waxa weeyaan wax aan ra'yi ku imaa karin oo macnihiisa marka uu marfuuc yahay weeyaan marka xadiidka waxaa ka muuqata inay arwaaxda mu'miniinta ay kulmayso oo maaragtay qofka mu'minka ahoo markaa dhinta arwaaxdii ka horreeyey uu la kulmahayo oo ay sarkahayaan marka waxa weeyaan arwaaxda isku darajada ah oo amaashoodu ay isla eg tahay ayaa is arkahayaan ilaan arwaaxdu qayb kastaaba meel gaar ah oo camalkooda u gaarsiiyey ayay joogaan marka arwaaxdii markay is aragto kolley ruuxiisii waa lasoo celinhayaa sida xadiiskii maaragtay albara ibnu cazmi ku sugnay oo aan sheegnay markii lasoo celiyo marka oo la diyaariyo qubuurihii baa loo qaadahayaa qubuurtii baa la geynhayaa marka waxa weeyaan qubuurta intii loo sii wado qofka saalixa ah ruuxiisa ay dhawaaqi qofka maaragtay khabiiska ah kaafirka ah ruuxiisuna way dhawaaqaysaa iyo ku sugneed xadiidkii waxa weeyaan xadiidkii la yaqiinay oo alimaam albukhaari uu wariyaa uu wariyey waa alimaam muslim qofka maaragta markii loo sii wado qubuurta loo sii wado in uu dhawaaqahayo oo uu leeyahay haddii uu faalax yahay inuu leeyahay hormariya iwada iboftiya haddii uu faalax uunan ahayn uu faalax yahay na uu wuu leeyahay yaa waylaki yaa waylahaa ayna tadhabuuna biha maarata shallaysadayde xaggeed ii wadiin xaggeed ii kaxaynaysiin meesha la geynhayo waxa weeyaan qubuur qabrigaa la geynhayaa waxa weeyaan marka wax la yaab leh weeyaan oo cajaa'ib ah la geynhayo markaas buu qaylinhaya oo uu leeyahay xaggeed ii wadiin xaggeed i geynaysiin marka wuu qaylinhayaa dhawaaqaas wuu maqlahayaa marka raacidwana way maqlaysaa ila alinsa hadduu insigu uu maqli lahaana ilaa suuxiqa wuu maaragtay miyir daboolmi lahaaba maxaa yeele meesha loo wado waxa weeyaan qubuur weeyaan qabriguna wuxuu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay waxyaalaha cajaa'ib ayuu ka mid yahay oo maaragtay aad wax u tacsiiriya oo la yaab kale weeyaan oo maaragtay lagu cibro qaato oo cibro qaadadku uu ku jiro maxaa yeele dadkaas ayaa qofkii la dhigahayaa oo qaraabadiisa ay u wasootelaysaa marka horeeto waa la raacahayaa oo xoolihiisu way raacayaa qaraabadiisu way raacaysaa oo dadkii maaragtay xashankiisa oo dhan baa raacahaya laakiin meeshaas waa laga soo tegahayaa xoolihiisa way ka soo tegahayaan qaraabadiisa iyo xashankiina way kasoo laabanhayaan waxaa looga soo tegahayaa camalkiisa qaliil sidaa daraaddeeda marka wuxuu wariyey daraa radia allahu canhu inuu yidhaahday bayna naxnu maca rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama id basara aw basira bijamaacatin nebiga anoo la jooga ayaa waxau arkuu leeyahay nebigu jamaaca faqaala calaama ijtamaca haaulaa'i dadkaas maxay u kulmeen buu yidhaahday qiila calaa qabrin yaxfiruunahu waxay u kulmeen qabri ay qodahayaan markaasuu fafazaca rasuulillah nebigu aad buu argagaxay fabadda bayna bayna yaday asxaabi musrican markaasuu saxaabada hortoodu ka muuqday isagoo degdegahaya xata intaha ila alqabri fajasa calayhi qaala faistaqbaltuhu min bayni yadayhi liandura maa yasnac fabakaa xataa balla aftara min jumuucihi ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا وليه مركا نبي مركا قبل جاري ayuu kor fadhiistay qabrigii dhinaciisa markaasaan iyan dhinac kale ka fadhiistay si aan u fiiriyo nebigu wax uu samaynhayo nebigu u ooyey buu leeyahay ilaa uu ka qooyey qabriga ciidiisii ee uu ku qooyey ooyintiisii markaasuu intuu nebiguna soo fiiriyey oona soo qaadiyey wuxuu yidhaahday yaa ikhwaanii limitli haada alyawmi faaciddii wuxuu yidhaahday walaalahayow maalintaanoo kale u diyaargarooba waxa weeyaan marka qabrigii wuu leeyahay qabrigaha maalintiisa u diyaargarooba xadiiskaas alimaam axmed baa wariyey ibnu maajah wa huwa xadiidun xasan marka cibraa ku sugan qabriga waxa weeyaan cibraa ku sugan oo qofka meesha la dhigahayo looga soo tegahayo oo qaraabadiisii iyo ahlkiisii ay uga soo tegahayaan sidaasoo kaleeto waxaa laga wariyey can haani مولى عثمان رضي الله عنه إن يراهدي كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي صلى لحيته فقيل تنكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن جاء منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظر القبر إلا والقبر أفضع منه وليه أنك هاني غير مولى عثمان عثمان بن عفان وقولي مركي أو قبري كري ماذا أو يجري إلا قفش أو كفير مركاك وحل ودي يجري نار هدي أشاكته أما جمال أشاكته ما أولينيشد لكن مركا قبري إماتو واد ويسام حاكو عن مركاس يراهدي صلى الله عليه وسلم وطو يراهدي قبره آخيرا قريه هذا guriga ugu horreeyey weeyaan haddii uu ka nabadgalo inta ka dambaysana way ka sahlan tahay hadduuna ka nabadgelinna inta ka dambeydaa ka adag markaasuu wuxuu yidhaha nebigu wuxuu yidhi misana fatu mandaran fatu ilaa walqabru afdacu minhu maana arag buu leeyahay wax la fiiriyo oo maaragtiya aad u foolxun ilaa qabrigu kasii foolxun yahay waa xufradaas qofka la dhigahayo oo qofkii uu jeclay uu ciida ku tuurahayo oo ciida uu ku rogahayo xadiiskaas ibnu maaja walimaan axmed tirmidi baa wariyey wa huwa xadiidun xasan
faa'iidihiisii badnaa ayaan wax ka soo qaadanaynaa xadiiskii maaragtay albara ibnu caazib radia allahu canhu qeybtiisii kaleeto oo ka warramaysay qofka faajirka وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة يجنبوه معهم أكفان النسور يخرج منهم مد البصر ويجيء ملك الموت فيجلس عند ما رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق في جسده تنقطع معها العروق كما ينزع السفود من السوق المدلول فيأخذها فإذا وقعت في يده لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيضعوها في ذلك المسوح في تلك المسوح ثم يصعد بها ويخرج منها كأنتن الريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث قال فيقولون واذبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ويقول الله تعالى اكتبوا كتابه في أسفل الأرض في سجين الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى وتطرح روحه فتهوي فتخطفه الطير أو تهوي بهم السحيق qaybta kale weeyaan xadiidkan oo ka warramaysa qofka faajirka ah qofka faajirka marka haddii uu adduunyada ka tegahayo oo uu aakhira u socdo malaa'ig baa u imaanaysa weji madow oo wadaan kafan ay ka keeneen naarta marka waxay ka fadhiisanhayaan meesha ishu ay gaarto malakulmowta uyu imaanhaya markaas buu ka uu ag fadhiisanaya madaxiisa wuxuu leeyahay naqsudiyaga fun soo bax oo ilaahay caradiisa u soo bax markaasay jifka ku kala cararaysaa naqsudiisii markaasuu malagii soo jiidahayaa markaasay maaragtay xuruuqdiisii ayaa googo-aysa marka waxa weeye soo jiiditaankaas oo nafsadiisa uu soo jiidahayo waxay la mid tahay sida loogayo bir intay suuf qoyan ku marantay la kala jiidahayo oo kaleeto ayuu nafsadiisu uga soo jiidahayaa jirkiisii markuu nafsadii soo bixiyo ayay ka qaadahayaan malaa'igtii markaas bay kor la fuulahayaan marka waxaa ka soo baxaya nafsadii qurun ka qurun badan neef bakti ah qurunkiis oo dhulka laga helay maaragtay wax ka qurun badan ayay isu bedelaysaa qofka urkiisu markaas bay kor la fuulahayaan malaa'igta midka ay lasoo maraanba wuxuu leeyahay ruuxan khabiista ah muxuu yahay markaasay magacyaalkiisa magaca ugu liita ayay u yeerahayaan ilaa ay lasoo gaaraan samada adduunyada ugu dhow marka loo fur in loo furo la damco looma furahayo nabigu aayadaas buu akriyey laa tufattaxu lahum abwaabu sanaai samada babteeda looma furahayo walaa yadkhuluuna aljanna fayaquulu llahu ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay kitaabkiisa waxaa ku martiin fi asfali lardi dhulka meesha ugu hooseeya fi sijiin la yidhaahdo fi lardi sufla wa aciiduhu ila alardi isagana dhulka u aliya fainii minhaa khalaqtuhum wa fiiha uciiduhum faminha ukhrijuhum taaratan ukhra ruuxdiisii markaas samada adduunyada agteeda ayaa laga soo tuurahayaa markaasbay soo dhacaysaa fatakattafu dayr iyadoo maaragtay ah wax maaragtay shimbiruhu iyo waxyaalaha haadahoodan ay qaataan oo kaleeto amase ay la aado riixdu amase dabayshu meel fog ay la aado saas oo kale iyadoo ah ayay maaragtay soo dhacaysaa markaas bay imaanaysaa jasadkii bay u imaanaysaa marka waxaa loo diyaarinayaa isagana maaragtay in la geeyo qabrigii waatii aan soo marnay marka xadiidkii marti dhowd aan soo sheegnay in uu qaylinhayo oo nafsadiisu ay qaylinayso oo uu leeyahay yaa waylaha ayna yadhabuuna biha yasmacu sawtan kullu shayin ila alinsaan walaw samica alinsaanu lasuciqa wuu qaylinhayaa markaas maxaa yeele meesha loo wado ayuu garanhayaa wax uu kala kulmahayo iyo sida ay tahay nin shaacir ah soo ka warramahayey maaragtay qubuurta arrimaheeda iyo waxa lagala kulmahayo iyo qofka sida uu noqon isagoo maaragtay aada uga warramo wuxuu yidhaahday baatuu calaa kulali lajbaali taxrusuhum gulbu rijaali falam tamnachum lkulalu tunziluu min acaaliyi cizi macqilihim fauskinuu xukratan yaa bi'sa maa nazaluu naadaahum faarikun min bacdi maa zufinuu ayna al والتيجان والحلل بين الوجوه التي كانت محجبة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل قد طال ما أكلوا دهرا وما نعموا فأصبحوا بعد ذاك الأشياء ninka shaacirka asagoo ka warramahaya sabuurtii wuxuu yidhaahday dadkii waxay joogeen jilaasha meelaha ugu sarrayda waxaa ilaalinhayay niman aad u xoog badan laakiin jilaashii meeshii ugu sarrayday kama dhimashadii waxaa laga soo dejiyey guryahooda meesha ugu sharafta badan meelaha ugu sarrayda markaas baa waxaa la dejiyey kufra waxaase xun meesha la dejiyey waxaa u dhawaaqay mid dhawaaqa markii la duulay kadib markaa wuxuu yidhaahday bayna alasirati waltiijaani walxulal aawa sariirihii aa ku jiifa jirteen iyo waxyaalihii madaxa aad sula jirteen oo koofiyaalka aad uka qiimo badnay iyo walxulalu waxyaalaha isku quuxi jirteen markaas buu wuxuu yidhaahdoo kale bayna alwujuuhu allatii kaanat muxajabatan wujuuhdii aaway ahaad mid xijaaban من دونها تضرب الأفكار والكلل مارتيا وجوهها وكريدا لوحري جري دمضبيضة هي مارتيا الكلل عليه نواميستا مركا فأفلح القبر عنهم حين سألهم قبري أيا كهب لبولي أيا وجواب كدحيي ويراهدي تلك الوجوه calayha adduudu yaqtatilu duugda aa ka warramayso waxaa isku dagaalamahaya hadda yarxiba isku dagaalamahaya oo ku dagaalamaya qabaala maa akaluu dahran waxaa dheeraada buu yidhaahday inta ay cuneen waktiga ay cuneen wuu dheeraay wamaa nacimo iyo inta ay nacmo soo cuneen oo ay soo nacmaysteen fa asbaxuu waxay noqdeen bacda daaka alakli cunitaankaas kadib qad ukiluu ayaga in la cuno ay arrintu ku dhammaatay marka qofka markii qubuurtii la geeyo waxa weeyaan nafsadiisa qubuurka nafsadiisa iyo jasadkiisu way kala duwan yihiinoo jasadku wuu iska baaba'ahayaa sida noogu imaan doontaa sida xadiisi abi hurayra wixii la tegay oo qubuurta u raacana way iska soo laaban hayaan sida xadiiska anas ku sugneed oo uu wariyey alimaam ibnu xibaan oo abu daawuud atayaalisi wuxuu yidhaahday anas qaala rasuulu llahi sala ll salama likulli insaanin salaasatu akhillah faama khaliilun فيقول ما أنفقت فلك وما أمسكت فذلك وما أمسكت فليس لك فذلك ماله وأما خليل فيقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك ورجعت فلا تألو حشر وأما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت كذلك عمله فيقول إن كنت لأهون ثلاثة عليه فاستوها أراعي قدري تذبح صاحب mid saaxiiba uu hadli wuxuu leeyahay wixii aad bixisaad iska leedahay waxa aa haysana malihid adigu maalkiisi weeyankaas saaxiib kale wuxuu leeyahay adigu ayaa waan kala soconayaa markii aad meliga albaabkiisa tagto yaan kaasoo tegahayaa waan soo laabanhayaa kaas waa ahalkiisii saaxiibka saddexaad wuxuu leeyahay anigu waan kula jooghayaa meeshii aad gasho iyo meesha aad joogto kaasi waa camalkiisii markaasu qofkii wuxuu leeyahay aba igu fududay intaas labada kaleeto adaaba maarka iga fududaayo kuwaasaan ahmiyad sii jiray adigasu ahmiyad kuma sii jirin qofka markii qabrigii la dhigo waxa weeyaan waxa la yidhaahdo waxaa عائشة إن للقبر بغضة ولو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ عائشة waxay leedahay haddii nebigu iyada ka warinaysa uu nebigu yidhaahday haddii uu qofka nabadgeli lahaa damatul qabri waxa la yidhahda inuu qabriga isu imaado oo qofka markii la dhigo uu feerahaba isaga keeno haddii qofku ka nabadgeli lahaa sacd ibnu mucaad abu camrin al ansaari ayaa ka nabadgeli lahaa oo ahaa sayid alaws radia allahu canhu alimaamu dahabi wuxuu yidhaahday waxaaba tawaaturtay ana alcarsha ihtaza limowti sacdin faraxan bihi inuu sacd ibnu mucaad radia allaahu canhu dhimashadiisii inuu carshiga rabi u lushay ayaa tawaaturta buu leeyahay waa xadiis mutawaatira wa maca daalika sacd ibnu mucaad radia allahu canhu ما نجا من هذه الضمة آه الإمام الذهبي كان من شاعرها وتكير هذه وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو ضمنها أصبح ويان الإمام الذهبي رضي الله عنه رحمه الله تعليق ولا تمد سار حديثها وتكير هذه ضمنها أنه كمد أبو القبر وأنه قفك مؤمنك ودريمها يو sida uu u dareemo ilma ka dhintay adduunyada amase cudurka xanuunkiisa amase nafsidiisa bixitaankeeda xanuunkeeda amase su-aasha qabriga lagu su-aalo xanuunkiisa iyo waxaasoo kaleeto weeyaan ee cadaabna ugu leeyahay marka damatulqabri oo qof kasta ku dhacaysa waxaan cadaab ahayn ee ah arrin qof kastoo mu'mina uu soo marahayo waxa weeyaan marka qabriga markii qofka la geeyo qof mu'mina oo saalixa inuu yahay iyo qof faajira un labadaas weeyaan qofka mu'minkaa marka waxa weeyaan waxaa difaac u gelahaya acmaashii wanaagsaneed oo uu sameeyey ayaa taageeraya oo difaac u gelahaya maxaa yeele malaa'igtii markay u imaato munkar iyo nakiir ay u imaadaan waxa weeyaan acmaashii saalixada ahayd ayaa ilaahay subxaanahu watacaala difaac uga dhigahaya oo qofkii difaacaysa حديث الأولي الإمام ابن حبان وحوءها عن أبي هريرة رضي الله عنه وحويا حديث حسن حديث كاس وأولي ابن حبان وليها إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خف عن نعالهم حين يولون عنه خف مركي قبره الذي يليه سواء مقلها يضطي كده جون كله هذا حديث المؤمن يهي صلاة أيام ملحك كفريق soomkiina midigtuu ka fadhiisanayaa zakadiina bidixday ka fadhiisanaysaa khayraadka uu samay jiray oo sadaqada ah iyo xariirinta qaraabada la xiriiriyo iyo macruufka ixsaan fali jirayna lugahay ka fadhiisanayaan malaa'igtii waxay u imaanaysaa marka xagga madaxa u imaanaysaa markaasay salaaddii waxay leedahay dhinacayga qofkan looga imaan maayo misana midigtay kaga imaanayaan markaasuu soomkii wuxuu leeyahay dhinacayga looga imaan maayo bidixdayntana malaa'igtii waa imaanaysaa markaasay zakadii waxay leedahay xaggiisa qofkaan laga su-aalahayo markaasay lugaha ka su-aalahayn malaa'igtii markaasay khayraadkii iyo sadaqadii iyo qaraab xariirintii iyo macruufkii iyo ixsaankii waxay leeyihiin aniga xaggayga lama su-aalahayo malaa'igtii marka waxay ku leeyihiin qofkii fariisto markaasuu fariisanaya malaa'igta marka waxa weeyaan munkarun wa nakiirun weeyaan labadaas malag ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay qofka in la su-aalo oo ay su-aalaan ayaga marka xadiidka baraa waxaa ku sugnaa sifadooda labadaas malag in ay yihiin laba malag yusiiraani alarda bianyaabihimaa wa yulxifaani alarda biashcaarihimaa waa makhluuq ilaahi subxaana watacaala uu garanhayo sida ay u abuuran yihiin oo uu leeyahay maaragtay micyahood ayay dhulka ku jiidahayaan dhulkana waxay kaloo kusoo jiidahayaan tintooda marka tintoodana dhulkay soo jiitamaysaa micyahoodana dhulkay qodahayaan wuxuu kaloo maarata xadiis abu hurayra hadda aan akri doonno ku sugan labada malag inay yihiin ayna madmadow yihiin sifadaas ay leeyihiin qofka ay su-aalahayaan markay u imaadaan marka salaadii iyo soomkii iyo zikadii iyo acmaashii wanaagsaneed ayaa difaac u gelaysa qofkii wanaagsan laakiin qofkii aan wanaagsanayn oo acmaashaas aan haysan wax difaac ma helaya sida noo imaan doonta marka xadiis albaraa waxaa ku sugnaa qaybihiisa qayb ka mid a fatucaadu ruuquhu fii wayatiihi malakaani fayujlisaanihi fayaquulaani man rabbuka fayaquulu rabbii allah fayaquulaani ma diinuka fayaquulu diini alislaam fayaquulaani ma hada arajulu aladii bucisa fiikum fayaquulu huwa rasuulu llahi fayaquulaani lahu wama yudriika ويقول قرأت في كتاب الله فآمنت به وينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه منها وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن وجهه حسن ثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي كنت توعده فيقول من أنت ووجهك الوجه يأتي بالخير فيقول أنا عملك صالح فيقول حتى أقم الساعة حتى أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي marka malaa'igtaas labada ah oo munkar wa nakiir la yidhaahdo waxa weeyaan malaa'ig sifadaaf leh yuuthiira an yuarda biamyaadihimaa wa yuxisa an yuarda biashcaarihimaa xadiidkan duruqdiisa taariikh kamid ay ku timaaday waana waxa weeyaan xadiis xasana xadiis abi hurayra oo aan sheegi doono ayay ku imaatay annahumaa aswadaani wa azraqaani xadiiskan marka abu xadiiskan albaraa waxaa kaloo ku sugnaa في بعض طرقه وانا حديث حسنة رواقه لإنه يهي كالرعد إن لهودنا كالبرق القاسف إن لهود إنا يهين سلا برق ديو قلي رواقه دنا ولم يهي سو أنك فيو قلاته أي قصونا مركا ويسؤال هيان سؤالها سدح على عين ويدين هيان وإليهم ربي بعض وايو مركا في قفل المؤمن قال لي ربي الله diinkaaduna waayo diinkayguna waa islaamka buu leeyahay markaasuu leeyahay qofkaa laiga soo diran waa kuma marka qofkuna sheegahayaan markaasuu leeyahay waa rasuulullah markaasay waxay leeyihin sad ku ogaatay markaasuu wuxuu leeyahay kitaabka rabbi baan akriyey waanan rumeeyey markaasuu mid dhawaaqa wuxuu ku dhawaaqahayaa an sadaqa cabdi addoonkayga run buu sheegay markaasaa leeyahay jannada marka firaas uga soo sameeya maaragtay ka yimid geliya jannada albaabuga fura markaasuu jannada maaragtay saaxadeeda iyo maaragtay carabteeda ay soo gaaraysaa markaasaa qabrigii loo waasicinhayaa madda basarihi qof baa u imaanhaya wejigiisu uu wanaagsan yahay oo dadkiisu uu wanaagsan yahay oo maaragtay carabtiisuna ay wanaagsan tahay markaasuu wuxuu ku leeyahay ku bishaaray arrinka aad ku faraxdo maalintii lagu ballan qaado waa maanta markaasuu leeyahay war yaa ahayd adigu marka wuxuu leeyahay anigu waxaan ahaa camalkaadi saalixa ah markaasuu qofkii uu ku wehelinhayaa markaasuu qofkii leeyahay rabbi aqimi saaca saacadda maaragtay taaji aan ahlkaygii iyo maalkayga u laabteen xadiis abu hureyra marka waxaa ku sugnaa isagana ee u wariyay alimaam ibnu xibbaan salaadaha iyo soomka iyo acmaashaas wanaagsan qofka inay difaacayaan qofkii marka acmaashaas aan haysan dee wax difaaca ma helahayo marka markii ay waxyaalahaas acmaasha oo wanaagsan ay difaac galaan ayay malaa'igtii markaas labadii malab munkar oo nakiir ay ku leeyihiin qofkii ijlis markaasuu fadhiisanhayaa waqad musfirat lahu shamsu waqad udniyat lilghuruub fayuqaalu lahu ara'aytaka hada arajula aladi kana fiikum ma taqulu fiih marka markii uu qofku fadhiisto ayaa waxaa loo suuraynhayaa faraxdii oo u dhowaatay dacitaan markaasuu qofka awal ahmiyad ay salaada ku haysay buu leeyahay war in yakaadii baan dukadee asalkii baan dukanhayaa markaasu waxay leeyihiin duka doontaa waxaan ku su-aalayno ka jawaab markaasay ku leeyihiin qofkaas idinla joogay bal ka waran markaasuu qofkii wuxuu leeyahay muxammadun ashhadu annahu rasuulullah wa annahu jaa bilxaqi min cindi illah fayuqaalu lahu cala dalika xayiisa وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله أنت أصدقكم نولي كل ما شيء شهادتها له بالرسالة أنت أصدقنا يوم القيامة لقول الله بحين هيا مركاسي يغفر هيا عن جنة الأنزاق منها مركاسي كلهم هذا مقعدك منها لما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا إليك مركاسي يسكن يقف في زيادة مرحب لسنة وحا الله فرعي أليار مركاسي يقول لي هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد غضبة ثم يفتح له في قبره وينور له ويعادي جسده جسد في مرة وحو الله من هيا وهي مكلا لا يصاب بالله أما لقى جسد الله من هيا تراب يشد جلها مبابا هيا حديث مرة وحفجتا تجعل نسمته من مثل طير وهي طير يعلق في شجر الجنة جسدك مركا وهي كبل الطير أما لا أبوري أو إيدا إيه سبب الحياة لكن روح ديسا وحالو قدر حياة أكسن أو كم مرتبة إلا الأرواح هذا إن إسكو درجة فأعماشو إسوا فقسمت هيدا جرا مركا غيرت وفقسمي هاي أيها الغدر حياة marka shimbir bay isu bedelaysaa shimbirtaasna waxa weeyaan geedaha jannada shimbir daaqda weeyaan kadalika qawlullah يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنت عكسي مركا قفت كافر كها مركي ملح لوغا إمادو وحبا مجران دفاع هيا مركي ميلك لوغا إمادو وحد دفاع ما يشتو markii looga imaado bidixda ma haysto lugaha xaggiisa markii looga yimaado wax difaaca ma haysto markaasaa lagu leeyahay ijlis fayajlisu khaa'ifan fayuqaalu lahu ara'aytaka hada arajul aladi kaana fiikum maada taqulu fiihi wamaada tashhadu bihi markaasuu leeyahay qofka inala joogay ma ka waran maxaa ku markhaati furaysaa markaasuu leeyahay ayu rajulin qofkee markaasay leeyihiin kii idinla joogay falaa yahtadii lismihi xataa yuqaala lahu muxamed magaciisa ma haleelayo ilaa maxamed la yidhaahdo maxamed ka waran markaasu wuxuu leeyahay ma garanaayo samictu nnaasa qawlan faqultu samictu nnaasa qaaluu qawlan faqultu kamaa qaala nnaas dadkan ayaan maqlay war ku warramahaya aniguna warkiibaa idhi hadda ma garanaayo markaasaa waxaa lagu leeyahay calaa dalika xayiita وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها فيزداد حسرة ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك من الجنة وما أعد الله لك لو أطعته فيزداد حسرة ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وحويان منك أمرك كافر كا مركز جواب في جهو أي واحد يقول لي عرفت أصدق كل ولد وجهل كا وأنا قرني النبي قاضي arrintaas baana ku dhimatay yowma alqiyaamana saasaa loogu soo bixinhayaa markaasaa naarta albaabkeeda loo furhayaa markaasay leeyahay meesha aad degi doonto waa kaas meeshaas baa ilaahi subxaana watacaala kii diyaariyey markaasay xasra ku dhacaysaa intana albaab jannada ayaa loo furhayaa markaasuu leeyahay jannada meeshaasaad ku lahaad adeeci lahayd marka laakiin hadda maadan adeecin waa ku dhaaftay markaasaa lagu cariirinhaya qabrigii markaasay sayrin isu dhaafahayaan nolosha marka cariiriga ah oo ilaahay uu sheegay fii kitaabihi cadaabkaas waxa weeyaan marka ninka kaafirka uu la kulmayo xadiidka marka xadiid abi hureyra weeyaan xadiidkii bara qaybtiisii kalaasi haddaan ku laabana oo ka warramaysay ninkan kaafirka ah waxa weeyaan markii la yidhaahdo maa haada rajul dara waayo yunaadi munaadin min asamaai an sadaqa cabdi run buu ku sheegay inuusan garanaynin فأخرجوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب ممكن الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعده فمن أنت ووجهك الوجه يأتي بشر فيقول أنا عملك الحبيث فيقول يا ربي لا تقم الساعة حديث أمرك بلاء وها وجهة الزيادة إنه إيمانها يا عمل في سحما isagoo qof lagu soo suureeyey oo aada u foolxun oo wejigiis u foolxun yahay oo dharkiis u foolxun yahay oo ray urayana soo urahaya markaasu wuxuu leeyahay abshir liladii yasuu'uka wax maaragtay aad ka naxdo u bishaarayso waxa weeyaan maalintan maalintii lagu ballan qaado weeyaan markaasu wuxuu leeyahay wejigaadu weji shar la yimid weeye kumaad ahayd markaasuu leeyahay camalkaada xun ba ahaa shaqadii aad soo dhabatan baan ahay markaasuu qofkii leeyahay yaa rabbi laa tuqin waxba ma karaysa marka marka qofka mu'minka ah in uu ku jiro qabriga oo qabrigiisa uu nacmo u noqdo oo raaxo u noqdo qofka kaafirkaana uu u noqdo cadaab labadaas un weeyaan maxaa yeele xayaatu lbarzakh waxa weeyaan xayaato cadaab ah ama xayaato naciim ah xayaatadaas marka waxa weeyaan qofku inuu cadaaban yahay oo ilaahi subxaanahu watacaala uu talagalay inuu cadaabo qofkaas kaafirka oo kale ama ilaahi subxaanahu watacaala inuu u naxariisto oo qof mu'mina oo saalixa uu yahay qofkaas saalixa marka hasba darajaadkiisu intay la eg tahay ayay haddana nacmadiisa qabrigu la eg tahay qofka marka kaa ilaahi subxaanahu watacaala qabriguu ku cadaabahayaa ilaa yowma alqiyaama subax iyo galabba cadaab daa'ima أي الله سبحانه وتعالى عذابها يا إذا مارك كشري في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إن الله سبحانه وتعالى بك مارك القرآن وأبلغ هي النار جربت هي سبحي qofka maaragta mu'minka ah waxa weeyaan isagan ilaahi subxaana watacaala uu ku samaynhayaa oo nacmuu la kulmahayaa oo wax wanaagsan uu ka helahayaa qabriga marka qof mu'min ah laakiin maaragtay acmaal xun iyo waxyaalo aad u liita ku qarmi jiray waxa weeyaan in lagu cadaabo qabriga ayaa ay keenaysaa acmaashaas xun haduuna ilaahi subxaana watacaala yoona u dembi dhaafinin marka qofka kaafirka ah cadaabkiisu waa mustamir qofka mu'minka ah haddii ilaahay uu ku cadaabo waxa weeyaan cadaabkiisu waa xasaba hadda intay la eg tahay dunuubtiisu iyo waxa uu sameeyey marka wuuna kala duwan yahay waxyaalaha lagu muto oo cadaabka naarta qabriga lagu muto way kala duwan yihiin waxa weeyaan asbaabta un lagu cadaab muto fi lqabri waxa weeyaan ilaahi subxaanahu watacaala macsiyadiisa ayaa lagu cadaab murtaa macsiyadaas ha kala duwanaato ama macsiyo kufri gaalaysa ha noqoto ama macsiyo bidca ha noqoto ama macsiyo kabaa'ira ha noqoto nooc kastaba ilaahi subxaanahu watacaala qofkaas marka wuxuu u ciqaabahayaa haddii uuna saamixinin hadba in tahay macsiyadiisa marka bacdu nusuus bacdu axaadiis waxay tilmaantay macaasi oo qofka u keeni karta cadaab u keeni karta fii qabrihi waxaan garanaynaa xadiidkii maaragtay fi saxiixayn inay ku jirta laba arrimood qofkii maaragtay la cadaabahayo qabriga loo cadaabahayo laba arrimood in loo cadaabahayey oo mid ay ahayd innahu kaana laa yaftatiru min bawrihi qofka kaleetana uu ahaay kaana yamshi binamiima diban marka xadiiska waxaa ka muuqanaysaa bacdu almacaasi qofkii cadaabu alqabri oo ah inuuna kaadida iska hagaajinin oo isagoon daahir ahayn uu dukanayey iyo in uu maaragtay namiima uu samayn jiray oo dadka iska horkeeni jiray oo wararka uu dadka u kala qaadi jiray isagoo dadka ifsaadinaha haddaba marka waxa weeyaan qofka sidaas oo kaleeta u dhaqma waxa weeyaan inuu ku mudan hayo haddii ilaahi subxaana wa tacaala uusan ka saamaxinin inuu ku cadaab mudan hayo fii qabrihi xadiidkii dheeraa oo nabiga ka warramayay ru'yadiisa habeenkii la dheelmiyey waxaa ku jiray marka isagana arrimo badan oo cadaab keenahayey xadiidka waa siday ku jirtay niman maaragtay ka keenaysay cadaabka sida xadiidkaas ka muuqatay waxa weeyaan cadamu alistifaar min albawl amase المشي بالنميمة حديث كيف لا تقعد قرمي دين في البخاري ومسلم حديث سمرة بعد كجري دور أعمال القفالة كالدون وعلامات علامة كالدون العذاب هي أو نبي وهلين كيلو دلمي أو أركي وحكم لها ما كذلك النبي أو أركي من طبيعة من نبي أفتاغن يهي ومن كتاغن أو درهيو أو درتاس أو كجلن هيو دهنك oo ay qoonta ka soo baxayso oo misana daanka kale uu ka gelinayo misana ay jagada ka soo baxayso markaasay meeshii ay birta ka soo baxday ay raysanaysay iyo daankiisii markaasuu ku celinhayay waxaa ka mid ahaa nin taagan iyo nin kaleeto dhagax haysta oo uu dhagaxa madaxa uga burburinayo hadda oo markii uu dhagaxa madaxa uga buriyo oo dhagax uu ka fakado uu dhagaxa soo qabsanhayo oo uu u imaanahayay ninkiio madaxii sidiisidiisii sidiisii u noqday waxaa ka mid ahaa inuu arkay nebigu tannuur waxaa la yidhaha tiinaar korkii afkiisa kore uu cariiri yahay hoostana uu ka wen yahay oo hooska dad uga shidan yahay marka dad baa ku jiray markii tannaarka marka dad uu hoos kaga soo kaco kor bay usoo baxayeen waxay doonayen inay soo baxaan uu dadku damona hoos bay u degahayeen niman iyo naago qaaqaawan baa ku jiray waxaa ka mid ah wuxuu nabigu u arkay dhiig oo nuuridao dhiig ah in uu arkay oo nin uu dhex taagan yahuudiga nin kale dhagax haystaana uu taagan yahay yahuudiga maaragtay qabrigiisa markaasuu markii uu doono qofku inuu soo baxo dhiig dhiigga ku dhex jira yahuudiga ah oo ninka kaleto dhagaxa ku dhufan hayay markaasuu ku laaban hayay yahuudigii marka nebigu uu ka warrama dadka waxay ahaayeen wuxuu ku sheegay ninkaas daanka birta inta laga geliyo ee jeegada ka baxaysay inuu ahaa nin been intuu sheega beenta laga qaado oo caro badan gaarta marka arrintaas baa lagu samaynhayaa ilaa yowma alqiyaama waxa ninkii kaleeto oo uu madaxa ka burburinhayo ninka kaleeto nabigu wuxuu ku fasiray inuu ahaa nin allah subxaanahu watacaala qur-aanka uu baray laakiin habeenkiina ka seexda oo aan ku dukanin maalintiina aan ku camal falinin mastaqatu quraa weeyaan dadka la yidhaahdo marka habeena kuma dukano maalina kuma camal falo yufacalu bi ilaa yowmi alqiyaama qofkii dadkii ay ku arkay nabigu ku arkay tumaa tabuuqa isagoo ku jirana oo meenka inagaho dhaabaaho qaaqaawan waxay ku tilmaamay nabi in yihiin zunnaada kuwa zunnata ninkii uu ku arkay nabigu mid oobiga ku jiray oobigana dhiig uu ahaa oo markuu kasoo bixi tego maaragtay madaxa dhagax uga dhifan hayey afka uga dhifan hayey oo uu laaban hayeyna nabigu wuxuu ku tilmaamay inuu yahay dadkaasi lala cunaa meeshaas waxaa ka muuqata dunuubta noocaasa ah oo ahzinada ama sadaanta ama se riba cunitaan dunuubta noocaas oo kaleeto ah qofkii inuu ku mudan hayo cadaabalqabri inuu ku mudan hayo ayaa xadiiskaas ka muuqata walciyaadu billah waxaa ka mid a axaadiista maaragtay tilmaantay cadaabulqabriga inuuba ku tilmaamay nebigu xadiis abi hureyra u wariyey oo uu wariyey alimaam ibnu khuseyma fi saxiix inuu yidhaahday caamatu cadaabi alqabri min albawl marka waxyaalaha qofku uu cadaabka ku mudan hayo intaana qiyaamaha la gaarin qabriga waa inuu qofka muslimka ah uu iska ogaadaa uu ka digtoonaadaa beenta noocaas oo aada u badan iyo ninka qur-aanka aan ku camal falin oo qur-aanka yaqaano iyo maaragtay dadka zinada iyo wixii lamid ah amase gabada cunitaankeeda amase maaragtay in namiimo dadka lala dhex socdo amase waxa weeyaan aan baharada si fiican loogu dadaalinin oo qofkii unakaadida si fiican isaga hagaajin waxyaalaha noocaasa waxa weeyaan bacdu alaxaadiis wax ay sheegtay laakiin un waxaa lagu cadaabmutaa waa ilaahay macsiyadiisa ilaahay subxaanahu watacaala qofki inuu ka caasiyo ama ashyaakaasa kufri ha noqdo ama bida ha noqdo ama macasi kale noqoto qofka marka waxyaalahaasoo kaleeto waa inuu aada uga digtoonaadaa oo maaragtay uu ka dheeraadaa qofka marka mu'minka ah hadiiba qabriga lagu cadaabo ilaahi subxaanau watacaala qadar mucayana ayuu ku cadaabahayaa haduuna ilaahay subxaana watacaala uuna saamaxinin qofka kaafirkaana ilaa yowma alqiyaama cadaab mustamira weeyaan marka cadaabka laleeyahay qabriga qofka lagu cadaabahayaa haddaba ma aha qofku inuu qabri ku jiro shardi ma aha waxa weeyaan cadaabu alqabri macnihiisa waxa weeyaan cadaabu lbarzakh qofka ama debadda ha joogo ama santuuq ha ku dhex jiro ama qof la dubayo oo dambas laga dhigo ha noqdo ama se qof ama la duugin oo dhulka lagu hayo ha noqdo qof kasta waxa weeyaan haddii uu cadaab ilaahi subxaanahu watacaala ugu talagalay cadaabkaas qaybtii ugu talagalay ayaa soo gaaraysa haddii ilaahi subxaanahu watacaala uu naxariis iyo nacmo iyo janno ugu talagalana way soo gaaraysaa xataa haben la gubo way soo gaaraysaa haddaba culimmadu waxay dhahaan marka waxa loo nacmaynhayo waxa weeyaan qofka ruuxiisa iyo jasadkiisa intuu baaqi yahay ama inta ka baaqi ah ila jasadka mar un qayb baa baaqi ah markasta oo qaybta ugu yar oo nabigu ku tilmaamay cadbi zanab marka ruuxda iyo jasadka ayaa nacmada wada helhaya ama ciqaabka wada helhaya haddii ruuxda ay jasad ka baxdo ilaan ruuxda waxaan soo sheegnay inay marmarata marmar ay islamada tegayso oo ay soo geedadana ay soo maaragtay soo baaqayso marka haddii ruuxda iyo jasadku isku jiraanna waxa weeyaan labadoodaba cadaabkii iyo nacmadii way wada helahayaan haddii ay kala baxsan yihiinna ruuxdii ayaa helaysa nacmadii ama cadaabkii maxaa yeele waa kii aan soo sheegna culammadu inay dhaheen ruuxda ayaa maaragtay sulbada iska leh fil aakhirati sida adduunyada jasadku sulbad u leeyahay marka ruuxda tifarus bay leedahay oo marna qabrigii bay joogtaa marna ilaahi subxaana watacaala meeshii uu kala galay ayay joogtaa arwaaxduna way kala duwantaha marka ruux meel sare meel sare jooga sida arwaaxda ambiyado kaleeto iyo ruux meel dhexe jooga amase ruux lagu hooyo fii qanaadiil taxta alcarshi sida arwaaxda shuhadado kaleeto arwaaxdu way kala duwantaha marka jasadkana waxay leedahay calaaqa amase itisaal markii ay jasadka ku dhex jirtona jasadka iyo ruuxdii ayaa cadaabkii iyo nacmadii helaya haddii ay kala baxsan yihiinna ruuxdii ayaa helaysa marka ruuxda ayaa nacmadaas ku jiraysa jasadkuna wuu baaba'ahayaa sida xadiidkii maarata abu hurayra uu maarata uu ka wariyey nebigu uu sheegay min xadiidi xadiid abi hurayra oo uu wariyey ibnu xibbaan fi saxiix uu yidhaahday كل ابن آدم تأكله التراب إلا عجب ذنب منه بدأ ومنه ركب يوم القيامة إنسان كآدم وحويان جسد كيسة إذا أيا عنيسة إلا عجب الذنب عجب الذنب كوحويان قيدير وآدير وقفك أمارك لخبرك سميرا أوها صيئة قيدير خمدا أيا كهريسة وأيا عيد عيد عنين إنت كلنا والبابا إيسا مركا قيدتاس ayaa baaqi noqonaysa qaybtaas buu ilaahi subxaanahu watacaala uu ka soo abuurahayaa khalqiga yowma alqiyaama marka qofka wuxuu ku jirahayaa nacmadaas amase cadaabkaas oo ah ruuxdii ama jasadkii ilaa yowma alqiyaama yowma alqiyaama ilaahi subxaanahu watacaala markii uu doono inuu soo celiyo oo makhluuqii uu soo bixiyo si uu u xisaabo oo uu u abaalmariyo ilaahi subxaanahu watacaala jasadkii ayuu dhaninhayaa jasadkii la diyaarinhayaa maaragtay sida geed u dhashaan oo kale ayuu jasadkii u dhalanhayaa markii jasadkii u dhammaystirmo ayuu ilaahi subxaanahu watacaala fi nafkati thaaniya nafaftii uu lasoo maaragtay dirhayaa markaasuu jasadkii naf walba jasadkiisa ay gelaysaa markaas buu jasadkii diyaargaroobahayaa markaasuu qof walba qabrigii uu ku jiray uu kasoo baxahayaa markaasaa waxaa bilaabanaysa markaa daarkii la dhihi jiray daaru lqaraar maalintaas ay bilaabanaysaa ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nabadgeli nabadgeliyo cadaabu alqabri wa cadaabu annaari fi laakhirati ilahay baa saasaan weydiisanaynaa muxaadaradeedan intaas baan kusoo gaadi doonaa wallahu subxaanahu watacaala aclam wasala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam